wasiirka wasaaradda howlaha guud xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muqaadhosuura si rasmi ugu soo xiriiray shirka guddiga sare mashruuca horumarinta waddooyinka soomaaliya kaasoo socda muddo laba maalmooda shirkan ujeedkiisu ah dardargelinta qorshaha qaran ee horumarinta waddooyinka dalka waxaana ka qaybgalay xubno ka socday wasaaradaha howlaha guud iyo guryeynta maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale wakiilo ka socda hay-adaha caalamiga iyo khubarada ku takhasusay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan waddooyinka wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya ee khudbadda sixitaanka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta sidoo kale usuduudda heer qaran iyo heer dowlad goboleed si loo hirgeliyo waddooyin tayeel leh oo isku xira guud ahaan gobolada dalka wuxuu sidoo kale ku xusay in mashruucan uu horseedi doono horumar dhaqaale fududeyn doono shucadka bulshada iyo dadadgelinta maalgashiga gudaha iyo dibadda intaba warmateedkii laga soo saaray shirka guddiga sare mashruuca xumaynta waddooyinka soomaaliya inay ka qaybgalayeen wasiirada ka tirsan maamulgoboleedyada dalka iyo sidoo kale xukuumadda federaalk soomaaliya ee howlaha guud ayaa waxaa saxaafadda la wadaagay wasiirka wasaaradda howlaha guud weliska maamulka fal galbeed soomaaliya doctor daahir cabdi cabdulaahi doctor go isagoo sheegay in mashruuca qaybka dadaal horumarin waddooyinka soomaaliya mashruuca kaabayaasha jidadka dalka ayaa ah mid u gudbay wejiga dhismaha waddooyinka howlbowlaha u ah isu socodka bulshada iyo ganacsiga dalka iyo debaddaba iyadoo maalinta beri ah la saxiixi doono qandaraaska dhisme ee waddada isku xirta dhuusamareeb iyo garidhi oo ah wadda lixdan kilomitir ah sidoo kale waxaa meel wanaagsan maraya howlaha waddada gaalkacyo iyo xarfo ee puntland oo iyaduna ka kooban lixdan iyo todoba kilomitir goordhowna la saxiixi doono waxaa sidoo kale heer gabagabaha maraya howlaha qandaraas bixinta ee daraasaynta jidka isku xira beled beled xaawo luuq iyo doolow halka howlaha qandaraas bixinta ee jidadka gaalkacyo ceelgula boqol kilomitir ay si habsami ah u socdaan laguna tala jiro in muddo kooban lagu soo gebagabeeyo mashruucan ayaa waxuu qayb weyn ka qaadanaya si loo hormarin lahay kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan waddooyinka iyadoona dib u tactir iyo sidoo kale dhismo lagu samaynayo waddooyinka burbursan soomaaliya in qayb ka tahay maamul goboleedyada sidoo kale dowladda dhexe ee maxmuusho iyadoona sanadkan uu ku soo biiray shirka kana soo qayb noqday maamulka cusub ee waqooyi bari soomaaliya